bsm اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabihi أجمaعiin ama bعd annahyu nahyigii ayuu halkan marka fasl kaga dhigtay amarkiibuu ka baxay nahyigii buu gelayaa amarka marka waaa soo xaqiiqo wuxuu ku yahay waajibka nadbiga ee ibaaxada iyana wuxuu ku yahay majaaza si kale haddii loo dhigo nadbiga iyo wujuubku waxay wadaagaan dalab ayb shayga mushtaragga ay ku yihiin alqadru اlmushtarak huwa alab ayb xaaraamta iyo karaahadana qadru lmushtarak waxay ku yihiin tarki in laga tago annahyu waxa uu yidhi marka wanahyu nahyigu istidcaau tarki ka tegis dalbideeda waay u yeerashadeeda bilqowlina loogu yeerto qowl mimanna looga yeerto xaggiisa huwa isaguba duunahu duuna naahiyi midka reebayo kasoo ka hooseeya xagga darajada calaa sabiili lwujuubi waajibnimona loogu yeerto wuxuu leeyahy nahyigu waa istidcaau tarki meeshaa maxaa ka baxay istidcaau lficli istidcaau lficli waa amar nahyi maaha bilqowlina loogu yeerto ishaaradii iyaa baxaysa nacam haddii lagu yidhaahdo maalan saas lagu dhaho waa waa laga fahmi karaa laakiin isilaax usuuliyiintu nahyi ma la dhaho mimanna looga wacdo huwa isaguba duunahu duuna naahiy midka wax reebaya ka hooseeyo hooska taagan oo haddaa adiga nahyiga markaa miman fowqa ka haddii uu yahayna waa duco iyadoo laftirkeeda rabbanaa laa tu'aakhidnaa baaba ka mida waa duco ayb dhinaca kale marka qof adiga kula midana waa iltimaas anta taltamisu minhu an yakufa can hada alficli waxaa ka dalbaysaa marka ficilkaa inuu ka haro maahane amar iyo nahyi kuma lihid adiga calaa sabiili lwujuubina waxaa baxaya wixii aan marka waajibnimo qofka loogu laasiminin karaahada iyo markaa sida karaahada iyo kalau rabaa inuu saaro maxaa yeelay nahyiguna wuxuu xaqiiqo ku yahay taxriim karaahaduna waxay noqonaysaa majaaz inuu ku noqdo ayb calaa sabiili lwujuub waa ka qaarna calaa sabiili اlisticlaa bay dhahaan iyadoo la qahraayo qofkao layska saromarina muctasilada iyo iyago calaa sabiili اlisticlaa iyay ku daraan ayb intii marka amarka haddaad fahamto nahyiga tacriifkiisana waa iska mafhuum wayadullu nahyigu wuxuu tusaa calaa fasaadi اlmanhiyi shayga layska reebay canhu xaggiisa layska reebay fasaadnimadiisuu tusaa nahyiga siiquu leeyahay dabcan siiqada gadaaluu mariyey nacam siiqadiisuna waxay tahay laa tafcal siiqatuhu waa laa tafcal iyo wixii in la yidhaahdo waa la xarimay iyo wax lamida iyo siyaabahaasna siiqadiisu marka waa laa tafcal laadii naahiyadoo la isticmaalo iyo ficilkii mudaaric markaa ay jasmin jirtay wayadullu wuxuu tusaa calaa fasaadi ilmanhiyi canhu shayga layska reebay fasaadkiisu dalaalada marka arrintaa daliilkeedana waxaa weeyaan man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun qofkii sameeya camal aan camalkeenna ahayn oon diinkeenna korkiisa aan ahayn fa huwa raddun ay marduudun calayhi wax ka soo qaad malo waa lagu radiyey fasaad waa marka ruduudku qaacidada marka daliil waxay uga dhigteen meeshaas xadiidkaas waana qaacidada ay dhahaan annahyu yqtadi اfasaad nahyigu wuxuu keenaa fasaad laakiin qaacidadan tabiiqeeda waa min yani ascab اlmasaa'il tabiiqeedu aada u adag yahay ilaa waxaa laga sheegay sheekh maxamed اlamiin shanqiiطi saaxibu adwaa اbayaan inuu yidhi masaaئisha yani aanan go-aan ka gaarin oo i wareerisay tanaa ka mida buu yidhi annahyu yqtadi اfasaad macnuhuna maahan inuusan fahmin qaacidadu qaacidada waa fahamsan yahan laakiin waaqica tabiiqiga marka la hor keeno way dhib badan tahay nacam walidaalika culammadu waa isku khilaafaan tabiiqeeda ayb marka sidaan marka la dhahayo oo annahyu yaqtadi اlfasaad iyadu marka waxay keensanaysaa dhowr waxyaabood waxyaabahaas marka ay la imaanayso waxaa ka mida in la fiiriyo jihada waxaan waxna waa lagu amray waxna waa lagaa reebay ayb nahyigu meesha uu gelaayaa la fiirinaa nahyigan haddii uu gelaayo shayga daatadiisa shayga daatadiisa amarkii waa shayga waxaan ka wadnaa amarka amarka daatadiisa hadduu nahyiga dhex galayo annahyu yaqtadi اlfasaad qaacidada marka waa saas maalan tusaalaheeda maxay tahay tusaalaheedu wuxuu noqon karaa rasuulka sal ا ly slam wuxuu reebay labada ciidood in la soomo ayb naha rasuul lah sal ا ly slam can sawmi yowmi اlciideyn ciideynka maalinkooda in la soomo nebigu waa reebay ma la kala bixin karaa amarkii soonka ahaa iyo nahyigan oo ciidda dhexdeeda in la soomo nahyigan ku wajahan iyo soonkii ma la kala reebi karaan ma la kala reebi karaan daatada soonka ku dhaca maxaa yeele soonku wuxuu u baahan yahay wakti wakti buu u baahan yahay soo maa marka soonkaagii iyo waktigii uu ku dhacayo lama kala bixin karo maadaama aan la kala bixin karin haddii aad amar soon la timaado naderba ha ahaada haddii la doono soonka amarka wuxuu ku imaan karaa naderkao kale nader baad gashay waxaa tidhi haddii zayd yimaado uu soo galo maalinkuu yimaado inaan soomaa igu ballan aa ilaahay yacni aan ugu naderay zaydkii baa marka wuxuu yimid ciid ayb ama marka waxaad tidhi maalintuu yimaado maalinka ku xiga inaan soomaa igu laasima markaasu wuxuu yimid maalintii soonka u dambeysay berri maxay noqonaysaa marka ciid soo maaha waajibkaagaas marka adiga aa isa saartay iyo nahyigii nebiga ee ahaa inaan la soomin ciideyn makala ma lakala ma la kala fakin karaana ma la kala fakin karo idan marka soonkaa nahyigaasi fasaad uu keena haddaad soonto soonkaagiina waa baail nahyina waa ku dhacday ayb leanna maxaa yeelay jiha munfakaa ma aha nahyiga iyo amarka ma kala bixi karaan ma kala fakan karaan ayb iyagoo ay kala fakan karaan maxay noqon kartaa maalan shaaficiyadu waxay ku mihaaliyaan alsalaatu fi اdaari اlmaqsuubati ama alsalaatu bihawb اlxariir mara xariira lagu tukado iyo waay kala iyo amase daar maqsuuba oo la booliyey lagu tukado ma maxay noqonaysaa marka nahyiga qof xoolihii in la dhaco layska reebay iyo amarkan salaada ma la kala qaadi karaa way kala baxayaan ay leeyihin naam salaaduna waa ficil waaa iyadu dahaara iyo waxyaabahaasay u baahan tahay iyo satrulcawra iyo waxyaabahaasay u baahnayd shuruuddii nahyigan waxay leeyihiin qof xoolihiis inaan la booliyin salaada shuruuddeedana kuma jiro daatadeedana kuma jiro waa ka baxsan yihin idan waxaa la dhahayaa tasixu الsalaatu maca alisaa'ati saxat الsalaatu salaaddii iyado iskeeda waa u ansaxdo qallo lagama rabo qofkaani laakiin waa dembaabe jihada uu ka dembaabay inay jiha salaada ka baxsan ma la fahme marka ayb qofka meel booli hadduu ku tukado salaadda ha soo qalleeyo laguma amraayo laakiin wuxuu samaynayaa xaaraanta inuu ka dhex baxo ma'muur uu ku yahay dabcan ayb midda satru yani xariirtana way ka waa ku daraan iyagu shaaficiyada waxay ku daraan jiha munfaka waayo nahyigu laakiin xanaabiladu iyagu waxay leeyiin ma ahan jiha munfaka maxaa yeele salaada shuruuddeeda waxaa ka mid ah satrulcawra waxaana aad cawrada ku dabooleysidna xaaraan uu kaa yahay waa isa soo galeenay dhahayaan shaaficiyaduna waxay leeyihiin maya sababtoo a cawradan daboolisteeda waa waxa lagu amray adiga waxaa ku dabooleysid kuma jiro shuruudu salaa oo marka la leeyahay shuruudu salaad la taxaayo cawrada in la daboolaa la sheegay ma ahane dhar xalaalaha lagu daboolo lama dhihinay leeyihin waa jiha munfaka marka marka tadbiiqeedu waxay ascab u tahay waxyaabahaas oo kale nacam aragtidii culummadaa iskhilaafaysa markaasaa marka ayb bacdi naasna waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo inaysan fahmi karinoo maskaxdooda qaadayninba salaadan waa ansaxday nahyi yacni isaa-ay xumaanna meeshan waa timid ma kala fahmi karaan wuxuu leeyahay qof hadduu maqlo dhahayo waa bannaan tahay maalan yacni waa bannaan tahay maahane salaada waa lagu tukado dhul booli ah waa ansaxaysaa wuxuu ku leeyahay say ku ansaxayan ninkan waa bililiquu ku jiraayo nacam bililiqadii waa jiho kale waay tanna waa jiho kale nacam laba jihoon shaqo isku lahayn maahan marka in bililiqadii la rugseeyey maaha nacam asalaatu saxiixatun waxaan nahyigaana goonidiisa u camal falaa ayb marka beeca oo kale marka loo yimaado waxaad fiirsanaysaa keliya beecaan nahyiga ku dhacay daatadii beeca m miyuu taabanayaa ama shuruudihii beeca miyuu taabanaya sharuudulbeec waa qabuul iyo iijaab ayb qabuulkii iyo iijaabkii saameyn maku leeyahay maku leeyahay kale mabiicdii iyo shuruudihii loo dejiyey iyo ma ku saabsan yahay baacii shaygan la iibinayo cayntiisa miyuu ku tacalluqaa nahyigan hadduu ku tacalluqo fasaaduu keenaa baacaas maba ansixinba maba guntamin maalan khamruu iibiyey muxuu ku tacalluqaa nahyiga in khamre la iibiye layska reebay wuxuu ku tacalluqayaa cayntii wixii la gadayey nahyigaas marka yaqtadi اlfasaad shardi buu ku tacalluqay maalan oo beec waxaad gaday marka beyculmajhuul ayb ama shay macduuma iibintiisa ama shay majhuula sifadii salamka male muxuu ku tacalluqaa shardi shuruudii mabiicda yaa wax ka qaldameen fasaadu ku ima ayuu keenaa marka soo ma garani nahaa rasuul lah sal ه alay slm can xabali اxabla oo kale kuwa halkaasoo kale nahyiga noocaas hadduu dhaco beec ku dhaco beec waa fasaadina wax amara ah waa fasaadina markaan leenahayna beecii amaradiisii sharciga ahayd ma la helin xoolahanna ninkaan iskama le amankaanna ninkaan iskama le ayb nahyi kalea beeci ku yimid beec soo kuma aragtaa nahaa rasuul lah sal slam an bayci can bayci alxaadiri libaadin nin reer magaala inuu reebaadiye wax u gado ibnu cabaasna uu yidhi laa yakuunu simsaaran laa talaqaw rukbaan dadka yacni safarka wadee bannaanka iyo suuqa korkiisa hakala hortegi ha uga horteginina ood markaas yani wax ka soo gadataan tasriyadii waa reebay rasuulka sal l slam laa tusaru libil geela iyo hagaaxinina iyo waxaas dhan waa wada nahyi laakiin nahyigaani ma wuxuu ku saabsan yahay daatadii beeca mabiicda mase shuruuddiisu ku tacalluqaa labadaba kuma tacalluqo naam ayb labadaba kuma tacalluqo marka maxaa la dhahayaa beecan waa iska ansixi karaa hadday isu ogolaadaan ayaga haddii midkood diidana ma ansaxayo beeci waa bee fasaad ma lagu sheegi karo ma lagu tilmaami karo najshigaa ka mida isfalisaadda kulligood waa nahyi noocaas walidaalika axaadiidta nebiga xataa waa la arkay laa talaqaw rukbaan faman tuluqiya yani dadka safarka iyo bannaanka kala horteginina qofkii bannaanka looga hortago wax laga iibsado suuqa yimaado baaci iyo ogaado khiyaar uu le falahu lkhiyaar khiyaar marka muxuu tusayaa beec inuu ansaxay haddii markii horeba beec aanu ansixin maxaa laga noqdaa maxaase la ogolaadaana meeshaana marka ma aragtaa marka nahyigu marka waa kala saaraysaa shayga daatadiisa ama shuruuddiisa inuu ku tacalluqo hadduu ku tacalluqo fasaaduu keenaa haddii uu ka baxsan yahayna fasaad ma keenaayo waa ansaxayaa wixii hadday mucaamalo tahay hadday cibaado tahay intaba ayb waxyaabaa marka ku tacalluqi soonkoo kale marka hadda la joogo soonka waxaa layska reebay qofku inuu been sheego xan inuu sameeyo soon iyo keyrkiis waa xaaraan haddana laakiin soonka ma jebinaysaa xisan qofku hadduu been sheega isagoo sooman muucalaleya maalintaas soo qallay beenaad sheegtay ama qof baa xamatay ma la dhahayo maxaa yeelay beenta nahyigeeda waa ka baxsan yahay soonka gudihiisa ayb waa marka masalada tadbiiqeeda middaas aaday u adag tahay aragtida culimmadana waa ku kala tegeysaa marka iyo sheekh maxamed ilamini shanqiiti wuxuu sheegayaa iima bixin markuu leeyahay tadbiiqeedu ka wadaa ee sidaan iyada marka tafsiilkan iyo sidaan inay tahay waa u tilmaamayo waa u sheegay ayb laakiin meelaa lagu wareerayaa marka nahyigaani ma amarkii daatadiisu ku tacalluqaa mase waa khaarijuu ka yahay fahamkeeda si u yar dhib badan marka kitaabada fiqigaa weliba axaadiista marka laga tafaquhaayo oo yacnii fiqhu axaadiid la akrinaayo laabudda waxaa daruuri ah waxyaabahan in la fahamsan yahay haddaan waxyaabahaan la fahamsanayn qofku xadiidka ma fahmin fiqigiisana ma yaqaano ayb mushkilada waxaa keenana waxaa u badan waxyaabahan oo kale ayb dadka qaar marka sidaas la yidhaha waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan waxaan maxaa deliil u ah ayb hadhow marka maxaa deliil u ah de waa fahamkii a'immadii saxaabadii iyo taabiciintii iyo wa haddaad tiraa maxaa deliil u ah adi unbaa fahamkaaga hadhow wadaaya marka ayb wayadullu nahyigu wuxuu tusaa wayadullu ay wayadullu nahyu nahyigu wuxuu tusayaa calaa fasaadi ilmanhiyi canhu shayga layska reebay fasaadkiisa ayuu tusaa waa hadduu ku dhex jiro hadduu khaarij yahayna fasaad ma ma keenaayo ayb wa taridu siiqatu siiqatu اlmri halkaa markaas nahyiga meelahaas uga baxay wuxuu u laabtay hadda marka amarkii iyo anwaacdiisii ayb siiqada marka uu leeyahay waa laa tafcal nahyigu iyo waxyaabihii kale iyadu xurmo ama xaaraam sariix ku ah ayb wataridu way soo arooreysaa siiqatu اlmri amarka siiqadiisa wاlmuraadu wاlxaal almuraadu ujeed bihi amarka laga rabo alibaaxatu ou yahay aw itahdiidu ou yahay aw itaswiyatu ou yahay aw itakwiinu ou yahay yacnii amar siiqadiis baa timaado ulajeedka laga rabana iyadoo ou yahay ibaaxo ibaaxada marka waa misaalinaya waidaa xalaltum fastaaduu yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nudiya faidaa qudiyat الsalaatu faاntashiruu fi اlardi oo marka amarada noocaas oo kalea ibaaxay tusaayaan maxaa yeelay shaygan waa la reebay markii hore waa bannaanaa mubaaxu ahaa wakti mucayanaa la reebay haddana waktigii baa dhammaaday waa la fasaxay amar baana lagu fasaxay amarkaas muxuu noqon karaa amarkii wixii hore awal ou ahaa oo waxaa la yidhaha alamru bacda alxadri yakuunu calaa maa kaana wixii uu ahaan jiray unbuu ahaadaa alamru bacda alxadri qaacido marka istiqraa markay culimmadu ku sameeyeen fuqahada saasay keeneen marka wixii uu ahaan jiray unbuu ahaanayaa oo maalan aayaddii kale iyadana suuratu tooba ku jirtay faida اnsalka اlأshhuru اlxurumu faqtuluu اlmushrikiina xayثu wajadtumuuhu dagaalkaa bannaanaay ashhurulxurumkii baa loo reebay loo joojiyey waa laga baxay bilihii muxuu noqonaa xukunkiisana waa inuu bannaan yahay hadduu waajib yahayna waajib inuu yahay wixii uu markii hore ahaa unbuu ahaanaya marka xukunkiisa ayb aw itahdiidu ama tahdiid inuu yahay icmaluu maa shiئtum qul tamatac bikufrika qaliila inaka min asxaabi الnaar tamatac bikufrika waa amar soo maaha laakiin amarkan muxuu noqonaya amru tahdiid inaka min asxaabi الnaari ee qariino u ah ayb icmaluu maa shiئtum waxaad doontaan sameeya ayb ilaahay fain allaha bimaa tacmaluuna basiir waxaad doontaan sameeya ilaahay waxaad samaynaysaan waa waa mid arkid badan oo arkaayo guulguul iyo waciidaa ku jiro tahdiidku marka isaguna kaasoo kale aw itaswiyatu sinaan qul kunuu xijaaratan aw xadiidan taad doontaanba ahaada ayb taswiyadii marka iyadana taasoo kale فاصbirوu أو laa تصbirوu waa la mid تakwiin aw التakwiin kunuu qiradة khaasiئiin da amar iyaga laga sugaayo dalba maahane marka waxaa weeyaan waa أmru تakwiin ayb aliijaadu min الcadmi bsurca cadam in laga keeno si deg deg ah ayb siiqooyinkan marka way iska yimaadaan macnahooduna sidaas buu ku imaadaa marka amar haddii aa aragto waa fiirinaysaa marka asalkiisa laakiin horeba waxaa weeyaan xaqiiqadiisu waa wujuub waxyaabahan kalena majaaz ahaan baa loogu isticmaalay ayb wujuubkana marka waxaa looga leexiyaa qariina sarfinayso alcaamu caamkii halkan marka wuxuu gelayaa caamka ee khaaska usuulka mabaaxista ugu muhiimsan waa xadiidka fiqigiisana ama aayadaha qur-aanka fiqigoodana fahamkoodana aas-aas weynay u tahay ayb caamkii buu marka halkan ka bilaabaya caamka marka wuxuu leeyahay mabaaxid badan mabaaxidtiisa waxaa ka mida awalan tacriifuhu haaniyan siyaquhu siiqooyinka cumuumka yacni waxaa la rabaa siiqo markaad aragtaba cumuum aa fahmaysa waxaan inay caam yihiin in kale maxaa lagu ogaanayaa ayb kadib haddana marka waxaa imaanayo anwaacuhu caamka anwaacdiisa inta qaybooda uu yahay ayb kadib waxaa imaanaya xukmuhu xukmu اlcaam muxuu noqonayaa ilaa marka mabaaxid sidaasoo kale buu leeyahay wa ama alcaamu caamka fa huwa maa shay weeyaan camma camimay shay-ayni laba shay camimay fasaacidan iyo ka kor ka badan laba shay iyo ka badan wixii camimo ayaa caam la yidhaahdaa buu ku tacriifiyey ayb caamku marka wuxuu ka mid yahay mabaaxifta dalaalaat اlalfaad alfaadda dalaalada ay ka soo boodeyso lafdi baa aragtay dalaalada ka soo baxaysa maxay tahay caam iطlaaq ayb waa min dalaalaati اlalfaad uu ka mid yahay marka ayb wa ama alcaamu caamka fahuwa isagu maa shay weeyaan lafdi waaye cama wada gaaray shay-ayni laba shay iyo fasaacidan iyo ka badan laakiin waa in lagu daraa dafcatan waaxidatan waa wixii laba shay gaaro laakiin dafcatan waaxidatan hal si ayuu ku gaarayaa labada shay ee ka badan dafcatan waaxidatan marka waxay muhiim noogaga tahay waa qeyd marka aad daruuri u ah waxyaabaha marka wuxuu saarayaa marka hal shay maahane aan wax kale gaaraynin iyo ayb iyo wixii isagu marka wax badan gaaraayo laakiin dafcatan waaxidatan aan ku gaaraynin waa iطlaaqa marka kaas maala maxaa ka mida waxaa lagu yidhi fataxriiru raqabatin dihaar buu qofkii sameeyey qof buu dilay kafaara ku laasimtay raqabaa laga rabaa baa la yidhi fataxriiru raqabatin mumina raqabadaas marka waxay gaaraysaa halya ka badan jinsi dhan wa laakiin adiga waxa lagaa raba maxay tahayna hal xab unbaa lagaa rabaa cumuum waa ku jiraa laakiin cumuum oo bedeli ahaa ku jira haddaad hal soo qabato inta kale isaga bedel ka noqonaya laakiin cumuumku isagu waxaa weeyaan istiqraaqi dalaaladiisa bedeli ma ahano shaygan waa caam marka lale isku siya u wada gaaraa waay kulligood nacam wa haddaad hal inta ka soo qabato inta kale kaa bedel kaaga noqonaya maaha nacam marka dafcatan waaxidatan waa daruuri in lagu daro ayb fa huwa maa cama shay-ayni fasaacidan laba shaye ka badan fasaa wixii marka camimo ayaa caamku uu yahay dafcatan waaxidatan weliba hal si hal ku camimo eray ayb halkiisa lafdi ayuu kulli isku sii wadagaa u wada gaaraya qaar waxay kusii daraan bilaa xasrin iyadoon la xisaabin xasri haddii uu yimaado mia mi-atayn haddaad doonto dheh tisciin marba haddii cadadii meesha yimaado waxaa weeyaan cumuumkii baa baxaya min qowlika ayuu ka yimid maakuudun huwa isagu maakuudun kula qaatay waay min qowlika laga qaatay camamtu zaydan wa camran bilcaaa'i camamtu waxaan ku camimay zaydan iyo wacamran zayd iyo camr bilcaaa'i siismadii ayb wa camamtu jamiica annaasi bilcaaa dadka dhammaantood baan waxaan ku camimay waxsiin ayb intaa marka tacriifkiisiibuu ku sheegay wa alfaaduhu arbacatun alfaaddiisu waa afar cumuumka alfaaddiisu siiqooyinkiisu waa afaruu leeyahay alismu اlwaaxidu isimka mufradka ah almucarafu bilaami laam lagu tacriifiyey laam markuu ku leeyahay marka dee asha macrifada ama laamka yani asal ah ayaa tacriifku ku imaanaya mase asha oo wada jirto nacam waata marka khilaaf xag luqa ah oo ka jiro nacam oo qaar ay leeyihiin alifkan waxaa loo keensaday in lagu gaaro laamkan saakinka maahane iyadu shaqa waxba male laamka waa wax wax tacriifinaya iyo qaarna inay leeyihin ashoo wada jirtaa wax tacriifisa ayb marka wuxuu leeyahay alismu اlwaaxidu isimka waaxidka almucarafu bilaami laam lagu tacriifiyey al kay gashay asha marka hadda iska jir marka waa inay marka cahdiye ahayna shardi ah asha oo cahdiyada ah cumuum ma keenaysa iyada nacam inay keento waa suurtagal cumuum nisbi ah inaanay keeninna waa dhici kartaa iyadoo marka aan keenaynin cumuumka waa maxay oo culammadu waxay dhahaan asha cahdiyada ah shayga ay cahdiga u tahay ayuu ayay ku xihan tahay hadduu caam yahayna waa caam hadduu khaas yahayna waa khaas maxaa ka mida maalan waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin ayb yanii asha ku jirta yanii malaa'igtii horaa loo soo sheegay yani malaa'igtii marka laga hadlaayey waayo kuwaanna la yidhi marka waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu la leeyahay waa kuwii laga soo hadlayoo markii alla uu aadam abuuraayey inii waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa ashaan dambe malaa'igtaas hore unbaa iyagii laftirkoodii waayo waa cahdi dikri ah cahdigeedu waa cahdi dikri ah maxay noqonaya marka wixii iyada ka horeeyo ay cahdiga u ahayd xukunka xukunkii ay lahaayeen waa maxay cumuumuu lahaa iyada tanna cumuum unbay keeneen iyadoo marka alcahdiye ah oo wixii ka horeeyo cahdiga ay u ahayd khaas ou ahaana oo aan cumuumba faa'iideyneynin tusaalaheeda waxaa weeyaan facasaa fircawnu rasuula naam facasaa fircawnu fircawn wuxuu caasiyey alrasuula naam arasuuladan marka waa ke kee waayana alcahdiye ah baa ku jirta cahdi dikri ah yay tusaysaayo rasuulkii ka horreeyey naam ayb marka alrasuula marka waa fircoon rasuulkii loo diray oo awalba hore loo sheegay waana nebiyullaahi muusa keligiisay ku dhacaysaa mid kale kuma dhacaysa marka ashaasoo kale asha hadday cahdiye tahay iyada ma la dhihi karo siiqa min siiq اcumuum waay ma la dhahayo wixii iyada ka horeeyey oo cahdiga ay u taha la fiirinaya hadday caam ahayeenna waa caam hadday khaas ahayeenna waa khaas asha marka la sheegayo istiqraaqiyada iyo jinsiyada iyo kuwayaalkaas waa istiqraaqiyada asha istiqraaqiyada ah baa marka cumuum keento mufrad ama jamc ha aada haddii ashaa la geliyo cumuumay keeni asha istiqraaqiyada maxaa lagu fahmaa marka ama hadday jinsiya tahay hadday istiqraaqiya tahay maxaa lagu gartaa waxaa lagu garanayaa kullu ayaa booskeeda la geli karaa kullu iyo jamiic waa u soo bataa ayb wakhuliqa اlinsaanu ضaciifa waxaa la dhihi karaa soomaa wakhuliqa kullu insaanin asha haddaa inta iska tuurto kullu keensato waa saalix wixii marka kullu u suubado istiqraaqiyo waxaan kullu u suuban karinna maahan marka istiqraaqiyo maaha cumuumna ma faa'iideynayso ayb alismu اlwaaxidu isimka mufradka almucarafu bilaami al lagu tacriifiyey aan cahdiye ahayn baa marka ku darsanayna wasmu اljamci ismu ljamaca isimka jamaca isimkiisa almucarafu bilaami isagana alsha lagu tacriifiyey ayb waxaa ka mid a maalan almuslimuun oo kale ina almuslimiina wاlmuslimaati iyo kuwaas waa jamac alla geliyey iyaduna marka waxay keenaysaa cumuum min siyaq اlcumuumkay ka mid tahay middaan iyada laftirkeeda mawsuulaadka unbay ka mid tahay awsaafta jamac asha la geliyaa maxay tahayna marka waxaa weeyaan al oo mawsuulo ah wصifaة sarيxaة silaة al wakownuhaa bimcrab اafcaali qal waa صifo sariixada kuwa galo ama ha ahaato wax jamaca ama yani mfrad ha noqoto wsaariqu wsaariqatu oo kale iyo ina اlmuslimiina wاlmuslimaati iyo kuwa ku jiroo kale iyo waayaalkaasoo kale u sheegaya wasmu اljamci isimka jamc almucarafu bilaami laam lagu tacriifiyey sida almuslimiin iyo kuyaalkaas walasmaa اlmubhamatu asmaada mubhamada la qariyey ayb asmaada marka mubhamada waxuu ka wada mawsuulada iyo kuwayaalka saasoo kale ah ismiga mawsuul magac la qariyey aladi iyo allati iyo ismiga mawsuul marka naskiisa iyo mushtaragiisa labadaba nas iyo mushtaraga u qeybsamaa kuwana marka mufrad iyo taniye iyo jamc iyo muana iyo mudakar iyo wadaago ayb waa man iyo kuwayaalkaas oo kale kuwana waxaa weeyaan waa nas oo aladi iyo kale nas waxay ku tahay mufrad mudakar ah ayb walasmaa اlmubhamatu asmaada mubhamada ah ka man oo kale man oo fii man yacqilu loo isticmaalo wamaa oo kale fii ma laa yacqilu loo isticmaalo waa sida aalibka in laga baxana waa laga yaabaa laisweydaariyo wayu ay ayu oo fi ljamiici dhammaan loo wada isticmaalo ayuda mawsuulaadkay ka mid ahayd waayu oo fi ljamiici dhammaan ayb iljamiic marka yani fii man yacqilu iyo fii man laa iyo fii man laa yacqilu loo wada isticmaalo waayna iyo ayna oo fi lmakaani makaan ku saabsan ayb faaynamaa tuwalluu faama wajh اllah ayb aynamaa takunuu yudrikkum اlmowt aynamaadaas marka ma aha la geliyo ama ayna keligeed ha ahaatee mar haddii marka ay makaan keenayso waxaa weeyaan aynadaas iyaduna siiqulcumuumkay ka mid tahay wamataa oo fi zamaani mataa iyadana oo zaman tusayso ayb mataa oo marka zaman tusaysa mataa maa facalti kadaa faanti daaliqun ayuu yidhi waay waxaa marka goortaad samayso waa furan tahay ayb ana shardina marka waa ku jiraa ayb mataa iyaduna sidaasoo kale waa taasaa wamaa iyo maa oo fi listifhaami waاljazaa'i iyo wagayrihi maa oo fi listifhaami istifhaam loo isticmaalay dhexdiisa lagu isticmaalay maada istifhaamyada waa layska yaqaanaa wاljazaa'i jaza jaze lagu isticmaalay iyo wagayrihi iyo kayrkiis maadi iyo oo yani isticmaalaadkeeda badan istifhaam ha noqoto mawsuula ha noqoto ayb shardiya ha noqoto siday ahaato maada marka isticmaalaadkaas dhan waa leedahay shardiya mawsuula istifhaamiya kulligeed yani waxyaabahaas oo dhan buu marka ka wadaa waa cumuuma iyaduna marka ay tusaysaa maada istifaamiyada ku timaado jazaha ku timaado jaza muxuu ka wadaa shardiyadu ka wadaa ile maada markay shardiyo tahay ma maxay samaynaysaa yani laba ficilay jasminaysaa ficil shardi mid shardi ficlu shardi ah mid labaadoo jawaabti ah maada shardiyada iyo istifaamiyada jazaaga marka wuxuu ka wadaa wljazaa wamaa fi اlistifhaami wاljazaa'i ay shardi wa iyo wakayrihina waa maxay mawsuulada mawsuulada ayb bacdi nuskhna waxaa ku qoran meesha jaza wاlkhabarida khabaridana marka mawsuuladu ka wadaa wakayrihina wakayri اlmadkuuri istifhaamki iyo jazihii wixii aan ahayn ayb walaa iyo laa oo fi nakiraati nakiraadka ku jirto laa oo nakiraadka ku jirto cumuumay keenaysaa maxaaba ka mida laa ilaaha ila اllah laa ilaaha ilaaha waa nakiro soo maha waa la nakireeyey laa oo naafiya liljinsina waa ku jirtaa muxuu tusayaa marka ma'luuh oo dhan ma'luuh oo dhan ku laga ilaah dhigtoo dhan iyaa soo gelaya nacam hadhow marka ila اllah taksiiskaas macnou marka macno cumuum haddaanu jirin taksiiskaas danbaan macno yeelan lahayn allaale wixii aq lagu xaq lagu caabudaa ma jiro allah maahane ayb laa oo fi nakiraati nakiraadka dhexd dhexdooda dhexdeeda ahna iyaduna waxay keentaa cumuum ka qowlika laa rajula fi daari oo kale a tiri intaasuu siiqulcumuumka uu ka sheegay cumuumka marka siiqooyinkiisu waxyaabahan waa ka badan yihiin si marka taxan haddaan u sheegno cumuumka siiqooyinkiisa wax waxaa jiro uu ka tegey isagoo aanu sheegin maa yadullu cala alcumuumi bidaatihi waxaan intaanba aan ahayn daatadiisa kugu tusaayo ama cayntiisa cumuum kugu tuso maxaa ka mida kullu jamiicu kaafatan qaadibatan caamatan abadan alfaad اlcumuum waa waxaas o dhan kullu iyo jamiicu iyo kaafatan iyo qaadibatan iyo caamatan iyo abadan iyo ayb qau qau ayaa ka mida oo nafyi markay gasho yani qad qaafka iyo dada waa mogtaha qad nafyi marka uu galo oo jumla manfiya la dhexgeliyo ereygaas qad cumuum tusaanayb lam yacmaluu khayra qau nafyi buu ku dhex jiraa cumuumaa laga faa'iideysanaya ayb cumuumkaas marka mid markaa yanii anwaacdiisii saddexda nooc midko ka galaba ayb labo siiqulcumuum waxaa ka mid asmaa shardiga wuu sheegay kaas isaga man camila saalixan falinafsihi iyo fainamaa tuwalluu fahama wajhullaahi oo kale iyo asmaa اlistifhaamka istifhaamka asmaadiisa ayb man iyo waay maa oo istifhaam lagu weydiiyey waxay noqotaba faman yaأtiikum bimaaءin maciin iyo faayna tadhabuun iyo ayb alasmaaء اlmawsuula asmaada mawsuulaadka wاladii jaءa bisidqi wasadaqa bihi iyo wاladii kii caam ayb almucarafu bal alistiqraaqiya mufrad ha ahaad ama jamc ha noqdo lix waxyaabaha cumuumka laga faa'iidaysto waxaa ka mid a qaacido imaamu shaafici dejiye oo daruuri ah qaacidadaa waxay tahay waxay leedahay tarku اlistifsaali fii qadaaya اlaxwaali maca qiyaami اlاxtimaali yunazilu manzilaة اlcumuumi fi اlmaqaali qaacida marka imaamu shaafici baa sidaas marka uu yidhi ayb tarku اlistifsaali tarku اlistifsaali fii qadaaya اlaxwaali maca qiyaami اlاxtimaali yunazalu manzilaة اlcumuumi fi اlaqwaali saasay marka dhigan tahay tarku اlistifsaali fii qadaaya اlaxwaali tarku اlistifsaali fii qadaaya اlaxwaali maca qiyaami اlاxtimaali mعa قyaam الاxtimaali yunazl manزilaة اcumuumi fi اaqwaal ama fi اmaqaal yunazalu manزilaة اlcumuumi fi اlmaqaal qaacidada marka macnaheedu wax kale maahane nebigu haddii uu ka tago waxweydiinta istifsaal shaygan inuu kala fa kala kala tafsiiliyo haddii uu ka ka tago shaaricu qadiyad axwaal ku saabsan oo uu iga tago iyadooy suurtagal tahay xaaladdaas in ixtimaal saan iyo saanba uu ku bannaan yahay waxaa la dejinayaa cumuum tusaalaha aada loogu fahmi karaa nebiga sala allahu alayh waali wasalam waxaa u yimid nin khaylaan la yidhaha khaylaan oo toban naag qabo isagoo toban naag qabou soo islaamay toban markaasuu nebiga sala allahu alayh ali wasalam wuxuu ku yidhi amsik arbacan wa faariq saa'irahunna afar hayso inta kale ka tag su-aal ma weydiinin marka nebiga yaa soo horreeyey ma dhihin say u kala horreeyeen ma dhihin tobankan naagood see u kala hor guursatay ma dhihin inuu mar wada guursadayna suurtagal inuu muratab guursadayna suurtagal iyadoo marka ixtimaalkaas jiro nebigu hadduunan camal siinina uu ka tegey ee markiiba uu yidhi afar un reebo afar allaala afartii uu doono reeban karaa marka cumuumaa laga faa'iidaysanayaayo si kuwii say u kala horreeyeen waa u kala qaadan karaa siduu doono marka u kala qaadan karaa ayb taasoo kale marka tusaalaheedu saasoo kale ayb nin baa nebigu yimi markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuul allah xalaftu xalaqtu qabla an armiya dhagaxi baa waxau yidhi waan xiirtay intaan dhagax tuurin markaasuu nebigu sal ll slam wuxuu yidhi ifcal walaa xaraj irmi walaa xaraj hadda tuuro dembi ma aha wax dhiba maleh meeshaan marka ixtimaalaa jiro ninkan inuu jaahil ka ahaa iyo inuu ogaa labadaba suurtagal soo maaha nebigu ma weydiinin ma dhihin ma ogeyd mase jaahil baa ka ayd tafsi istifsaal ma samaynin maxaa la dejinaa marka yunazalu mansilata alcumuuma waxaa la dhahayaa qofkii cilmi le iyo qofkii ka jaahil ah hadduu kala hormariyo laa ba'sa cumuumkaa laga qaadana wax fara badan baa marka ku timaada adilo fara badan qaacidadan marka istiqraa iyo tatabucu shaafici ku sameeyey tanuu soo saaray marka meeshii marka shaaricu iyadoo ixtimaal jiro uusan ixtimaalkaas waxba ka weydiinin rasuulka waxaa la dhahayaa marka cumuumkaa lagu soconaa tarku اlistifsaali fii qadaaya اlaxwaali maca qiyaami اlاxtimaali yunazalu manzilaة اlcumuumi fi اlmaqaal qaacidadaa marka saasuu leeyahay marka siiqadaas marka qaacidadaasna cumuumkay keentaa toddoba siiqada toddobaad waxay tahay annakiratu fii siyaaqi nafyi wa shibhihi tufiidu اlcumuum nakiradu haddii ay nafyi gasho ama shibhu nafyi shibhu nafyi maxaa la dhahaana shibhu nafyiga waa istifhaamka iyo waxyaabahaas ayb haddii marka nakiro aada aragto oo gashay nafyi ama shibhigiisa gashay tufiid اlcumuum ayb oo annakiratu fii siyaaqi nafyi tufiid اlcumuum waa midda uu yidhi isaga wuxuu ka cabiray walaa fi nakiraati buu yidhi laakiin laa keligeedba gaar maaha nafyi oo dhan haddii nakira yani nakiradu haddii ay gasho jumla manfiya ay dhex gasho waa biswa waxyaaba marka calaamaad u noqon karaa jiro nakirada saas oo kale ah nafyi haddii ay gasho sida badan min min zaa'idaa la geliyaa nacam min oo zaa'ida abaa gasho sida badan wamaa min ilaahin iyo ayb minta marka zaa'idada markay tahay nafyi iyo shibhu nafyi minta marka gasho ee zaa'idada ah nakirada ka dambaysaa waxaa weeyaan cumuum ayb shardi hadday gashana wanakiratu fii siyaaqi shardi tacum iyadana ayb wain tacuduu nicmat allahi hadda middan laakiin maaha nakiro oo iyada shardi gashayna tusaale uma ahane nakiro oo shardi gashayna iyaduna waa la mid un haddii la arka faman yafcal miqaala daratin khayran yara khayran waa nakiro jumla waxay gashay shardiye ah maxay keenaysaa marka cumuum khayr oo dhan ha yaraada ha badnaado manta cumuumkeeda ha ku qaldamin iska jirna manta iyadana cumuum waxay u faa'iideynaysaa qofkii la yimaado meeshan nacaam baa ku jira khayrantan marka cumuumka nakiradaas fii siyaaqi shardi gashay tacumu iyaduna النakiraةu fي siyaaq الإثbaatna taas cagsigeeda maxay noqone iطlaaq cumuum iyada ma keenaysa iطlaaqay keenaya cumuum oo bedeli ah ayb waxaa kaloo cumuumka siiqooyinkiisa ka mida almucarafu biاlidaafa midka idaafada lagu tacriifiyey yani wain tacuduu nicmat اllaahi oo kale nicma nakiray ahayd maxay macrifo ku noqotay ku kasbatay idaafada soo maaha wain tacuduu nicmat اllaahi marka nicmada waa caam marka mid yar mid weyn mid diini mid adduunyo kulli ayb ayb halkaasna marka wuxuu ku tilmaamay cumuumka siiqooyinkiisaan uga tegaynaa waa siiqooyin badan yaha cumuumka ayb wاlcumuumu min sifaati الnudqi wاlcumuumu cumuumka waa baxi kale kan markaa cumuumku xagow galaa ayna yadkulu اlcumuum cumuumku xaggee buu gelayaa wاlcumuumu cumuumku min sifaati الnudqi nudqiga sifaatkiisa wa nudqiga macnaha waxaa ka wadaa qowlka manaa alcumuumu cumuumka min sifaati الnudqi min sifaati اlqowl qowlka sifaatkiisa wa yani marka sunnada nebigoo kale waxaa loo qaybiyaa qowl ficil taqriir iyo soo maha qowlka ayaa cumuumka u geli karaa ficilka nebiga cumuum ma gelayo ayb ficil isaga cumuum ma galo marka hadday laba wadaad isqabato maalan nina uu leeyahay masaladan waa caam maxaa u daliila ficilkii nebigo la yimid oo kale maxaa la dhahayaa marka ficilkaani cumuum ma noqonaye siiqo kale keen cumuum keenaysa nacam لأن الcmuuمa min cawaarid الأqwaali laa min cawaarid الأfعaal maaha maba galaba ficil cumuum ayb cumuumka iyo wixii lamida marka ma galaan ficil ma galaan waaan ujeeda waxaan ujeedaa ficilka iyo wixii ficilka lamid ah ficilka maxaa lamidana qadaha rasuulka sal اه slam oo kale nebiga maalan laba nin is soo dacweysay waxbuu xukumay xukunkaasi cumuum ma laga faa'iidaysanayo nacam lianna waxaa ixtimaal noqon karo inuu asbaabo waxyaabo kale inuu wato ee waxyaabahaas kale xukunkaani uu keenay ee xukunkaanoo mujarada inaanu keenin baa dhici karta nacam walidaalika maxaa ka mida maalan qadaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama shufcata aljaar ama qadaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama bishaahidi walyamiin hal shaahid iyo yemiin ayuu nebigu xukumay ma la cami maayo marka qadiyad kasta shaahid iyo yemiin waa ku filan tahay ma la dhahaayo maxaa yeelay cumuumkan meeshii laga faa'iidaysan lahaa qowl maahane waa ficil wax lamida nacam soo ma garan waxyaabaha yani xukunka amase yani qadaha ah ama wixiiba ficil nebigu sameeyey cumuum iyaga lagama faa'iidaysan ficilka nebigo kale maxaa ka mida nebiga sal ا l slam jamaca rasuulu llaahi salى اllahu alayh ali wasalama fi safar nebiga safarka salaaddii waa ku jamciyey ayaa la yidhi maalan ma laga markaa waa ficil nebi salى اllahu alayh ali wasalam isaga cumuum ma laga faa'iideysanayo oo markaa in la yidhaha safar gaaban iyo mid dheer iyo mid walba cumuum baa laga qaadanayaayo waa la salaadda waa lagu jamcinayaa m dalaaladaas marka sax maa waa in si kale dalaalada marka ay loo dhigo maxaa yeele bimujaradi ficli الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam cumuum isaga lagama qaadanayo ixtimaalaa tadaruqi karo oo imaan kara nacam waa meesha markay yidhaahdaan baqowl iyo ficil soo maarag hadday iscaaridaan qowl nebiga iyo ficil nebiga hadday iska hor yimaadaan ayuhumaa yuqadam qowlka lanna alqowla tashriic caama waayo qowlku laakiin ficilku waxaa suurtagal noqon kara inuu khaas nebiga u noqdo wa maca alixtimaalina yasqud daliil saas marka taasay ku taagan tahay ayb wاlcumuumu cumuumku min sifaati nudqi nudqiga sifaatkiisuu ka mid yahay ayuu ahaaday walaa tajuusu ma bannaana dacwa اlcumuumi cumuum sheegashadiisa in la sheegtaa fii ayrihi fii gayri nudqi nudqiga ama qowlka waxaan ahayn in lagu sheegtaa ma bannaana cumuum oo min alficli ficil ah iyo wamaa wax yejrii soconaya majraahu yani socodkiisa wixii socdo ayb meeshii ficil ou ku dureero oo kale wixii ku dureersadana cumuum ma lagu sheeganayo mid waxa marka umaa yejrii majraahu waa qadaha oo kale oo waxyaabaha nebiga xukumay iyo siyaabahaas oo kale waxaa kaloo iyadana waxaa jirta la yidhaha waqaa'icdaasoo kale xukunkaas iyo waxyaabaha lamidka ah waxaa la yidhaahdaa waa waqaa'icu acyaanin waaqacatu caynkuna cumuum ma laha iyadana waaqacaة اlcayni laa cumuuma laha kutubta waa ku arkaysaa masaladan maalan waxay ku le waaqicatu cayn waayo cumuum ma leh maalan tusaale waxay usoo qaataan xadiidkii cubaadata bnu saamid ee ama ubey bnu kacab sunanka ku jiray ee rasuulka sal lla ly slam ayuu u keenay nin buu qur-aan baray cubaada riwaayadka qaar waxay leeyiin nin ahlu sufo ka mida ayuu qur-aan baray qaanso usoo hadiyeeyey nebigu u keenay markaasuu yidhi haddaad ka qaadato waxaa qaadatay qaansa naareed ayb maxaa laga faa'iideysanaa middaas oo kale waxay yidhaahdeen culimmadu waa waaqicatu cayn ixtimaalaa geli karo ninkan oo wax ka qaadanaayo shanigiisu inuu yahay in la xiriiriyo on waxba isagoo kaleba laga qaadanin qof mujtamaci ku jiro soo hijrooday oo aan waxba haysanin haddii la yidhaha qur-aankii dartii uu soo hijrooday keen lacag inay dhibaato marka xukunka inuu meeshaas ku salaysan yahay waa dhici kartaa waxaa kaloo dhici kara markii hore cibaado inuu ilaahay waxba isagoon ka rabin inuu u baray halkaas marka hawaabtiisu inay nuqsaanto iyo ama hawaabtiisiiba inuu hawaab beelo wax kale marka niyadiisu aaddo iyo in la diidaayo waxyaabahaas oo dhan ixtimaalkaasa imaan karo waa xukun oo kale cumuum ma la mala ma la caam yeelaayo waxaa la leeyahay nin kastoo nin qur-aan bara waxba kama qaadan kara ma laga qaadanayo xadiidkaasna bal cumuumku wuxuu ku jiraa kan kale ina xaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaab ullah kaasuu ku jira marka markay labada xadiid iswaafajinayaan waxay leeyiin kan waaqicatu cayn dhacdo oo mar dhacdayo waxyaabo kale markaa mulaabasaad la yeelo karo waaqicatu caynin laa cumuuma lahaa waay kan kan kalena waa xugun caam ah ayb taasoo kale marka waxaa la dejiyaa waqaa'iculacayaanka waxaa la dejiyaa axkaamta qof la saaro masalan nin caalima nin u yimid markaasu wuxuu yidhi ninkan saay saay saay saay saabuu yeelaa axwaashiisii buu sharxay xukunkiisii ka waran markaasuu wuxuu yidhi waa ka baxay diinka waa bidcoobay waa faasiq axkaamuu marka ku riday axkaamtaasi marka in la caam yeelo maya oo la yidhaha qof allaale qofkii saasoo kale lagu arkana waa gaal cid la weydiinayo ma leh waa mubtadic cid la su-aalayo male ma la dhihi karaa maxaa yeeley sheekh fulaan asaas yidhi iyo imaam fulaan asaas yidhi iyo iyadana waaqicatu cayn waayo laa cumuuma lahaa maxaa yeeley waxaa dhici karto ninkan caalimka markuu ninkan xukunkan saaray dhinacyo badan inuu fiiriyey shuruudo inuu fiiriye mawaanic inuu fiiriyey baa dhici karta nacam kan dambana oo la waafajinayo kan inuu khilaafsan yaha dhici karta meelo ku khilaafsan yaha nacam shaykhulislaam ibnu taymiya juska sideed iyo labaatanaad saasuu leeyahay nacam waqaa'icdaasoo kale waxaa weeyaan buu yidhi waqaa'ic qofkii wax la weydiiye muftiga ahaa iyo mustaftigiiba ay isla fahamsanaayeen qofka laga hadlayo nacam lama caam yeeli kara marka inta lasoo qaado xukunkii qof walbaa dadkii mid mid looguma deji karo leanna waxaas u aaminsan yahay darteed ma loogu deji karo nacam ayb waaqacatu cayn weeyaan laa cumuuma lahaa ayb taasna cumuum marka lagama faa'iidaysto wاlcumuumu min صifaati nuطqi ayuu ka mid yahay walaa tajuuzu ma banaana dacwo lcumuumi cumuum sheegashadiisa fii hayrihi fii hayri nuطqin lagu sheegta dhexdiisa oo min alficli ficil ah wamaa yejri majraahu ah wixii isaga marka socodkiisa oo kala socda ayb cumuumku wuxuu u qaybsamaa saddex caamu uriida bihi اlcumuum wa caamu maksuusu caam uriida bih اkhusuuص saddexdaas u qaybiyaan lafdigii waa caam caamnimadiisaana loo muraadaa waa caam uriida bihi اlcumuum lafdi kalena waa caam maksuuص caamu maksuuصu maxaa laga wadaana cumuumku marka wax in laga bixiyo la rabo ama wax laga bixiyeyba waa caam oo maksuuص a baa la dhahaya markaa caamku haddii takhsiisba ou galo waxaa laleeyahay haadaa caamun maksuusun maalan nin baa masalo keensaday wax caam abuu deliishaday markaasaa waxaa laleeyahay caamkan waa maksuus laakiin waa la khasisay waxay waxaa suuradaas iyo suuradaa iyo suuradaa baa laga saaray caamka noocaas oo kale maxaa la dhahaa caamun maksuusa layidhaha mid kalena waxaa weeyaan caamun uriida bihi lkhusuus marka horeba oo cumuumkan la sheegayey maba loo qasdinba cumuumkiisa khusuuskaaba loo qasdaayey saddexdaasay u qaybiyeen caamun uriida bihi اlcumuum caamun maksuusun iyo caamun uriida bihi اlkhusuus mararka qaar waxbaa si caama layskaga sheegayaa laakiin dihniga waxaa usoo degdegayaaba shay khaas ah kaasaana laga la rabaa midkaasoo kale caamu uriida bihi اkhusuuص a la yb wاlkhaasu yuqaabil اlcaam halkan marka khaaskii buu ayuu gelayaa wاlkhaasu khaaskiina yuqaabilu wuxuu qaabilayaa alcaama caamkii khaaska caamkuu ka soo horjeedaa watakhsiisu takhsiisna tamyiizu bacdi اljumlati jumladii qaarkeed oo la sooco waay shaygii duduubka ahaa qaarkiisoo lasoo sooco wa huwa khaaskuna yanqasimu wuxuu qeybsamaa ilaa mutasilin wamunfasilin wa huwa marka uu leeyahay mukhasiskaa laga wadaa waxa wax lagu khasisayaa qaybsama ma ahane khaasku isaga ma qaybsamayn wa huwa ay lmukhasisu mukhasisku yanqasimu wou qaybsamayaa ilaa mutasilin wa munfasilin mutasili munfasil yacni mutasil waxaa la yidhahdaa mid ku dhegan naski caamka ah munfasilna mid meel kale ku jiro mutasil waa mid ku dhegan munfasilna waa mid ka soocan mutasilkii marka meequ usii kala qaybsamaya isaga mutasilkii laftirkiisii meeqo qayboodba u kala kacayaa ayb ayb almukhasis اlmuttaصil alاstinaaءu wاlwaصfu wالsharطu weyaan alاstinaaءu wالsharطu wاlwaصfu wاlgaayaةu mukhasiska muttasilka ah ee naskii caamka ahaa ku dhegan wuxuu noqon karaa istina oo ilaada waxbaa lagu soo soocaa soo maa oo laa ilaaha ilaa ila اllaahu baaba ka mida uluuhiyadii tii allah lasoo reebay ko waa marka istinihii kaas ayb ina اlinsaana lafii khusrin ila اladiina aamanuu ina اlinsaana cumuumku xaggee uga jiraa meeshaas siiqat اlcumuumka soo saar insaankii oo alla geliyey ina alinsaana lafii khusrin insaanku khasaarou ku jiraa ila aladiina aamanuu waa ku dhegantaha soo maarag mukhasis mutasil ah oo waxaa weeyaan marka istinaa weliba istinaha marka shuruud bay u yeelaan qaar waxay leeyihiin waa inuu wax un inay soo haraan istinihii iyo mustanaa minhugana mustanaa iyo mustanaa minhuga inay isla ekaadaan lama rabo laaqi buu iska noqonaya warka markaasna waxyaaba badan ay sheegaan markaasi hadhow waxay ku miaalinayaan laka calaya caشharaة ilaa caشhara ilaa tisca qaar waxay leeyiin ilaa tisca hataa ma banaano waxa lasoo reebayo waa inay leegyihiin ama ka badan yihiin kaas markii horeba waxaa laleeyahy cumuumkii baaba diidaya cumuumku bilaa xasrin soo kuma aanan soo qeexin bilaa xasrin ayb laka calaya caشharaة waaba cumuum maba ahan banaan caشhara waaba cadad nas bay cadad ku tahay ayb marka amiladaas waa ku badan tahay kutubta usuulka laakiin say cumuum marka horeba ku noqonaysaa war ku jiraabistinihii marka waa kaasaa kan labaad waxaa weeyaan shardiga shardiga marka fain taabuu waaqaamuu الصalaaةa waaatawu الزakaata fakhalluu sabiilahu jidkoodii baneeya hadday toobad keenaan salaaddii tukadaan wama mushrikiintii caamkaana laga soo hadlaya fain taabuu waaqaamuu الصalaaةa waaatawu الzakaata fakhalluu sabiila waa lasoo hormariyey shardiga markaas shardigan marka waxbuu takhsiisinayaayo kuwii intaan la yimaado waa laga saaray meesha marka dagaalkii lala dagaalamayey dadkii lala dagaalayay markaas fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra kitaabeeya haddaad khayr ku ogtihiin in calimtum fiihim khayra hadday dad shaqaysan kara iyo meel ismarin kara iyo yihiinoo khayr iyo salaaxa ku ogaataan intaas haddaad ii keentaan xoraa tihiin dhaha addoommadii in calimtum marka waxaa weeyaan takhsiis mukhasis oo waxaa weeyaan shardi ah haayada iyada waxaa weeyaan marka xataada iyo ilaada iyo midda wadato qaatilu اladiina laa yuuminuuna biاllahi walaa biاlyowmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluhu walaa yadiinuuna diina اlxaqi min aladiina uutuu اlkitaaba xataa yucdu ljizyata aayo aladiinana cumuumka siiqooyinkiisay ka mid ahayd kuwa aan alla rumaynaynin dila oo la dagaalama la dagaalamaya ilaa goormana xataa yucdu ljizyata hadday jizyadii bixiyaan xukunka waa laga reebay markakuwa jizyada bixiyaa laga soocay marka alladiinadaas hore waa haayadii taasna wasfiga isagana waxbaa lagu takhsiisiyaa ifada usuululfiqiga marka sifa marka la joogo usuulka waxaa la yidhaha nactiga bedelka xaalku kulligoos awsaafay noqonayaan kulligood meeshaan marka sifaa la yidhaha sifada marka tii naxwada uun hau malaynin oo nactiga bis in laga wada hau qaadanin sifadaas marka nactiga waxbay takhsiisisaa fa mimaa malakat aymaanukum min fatayaatikum اlmu'minaat وmن lm ysتطc minkm dowla an yankixa اlmuxsanaati اlmuؤminaati famima malakat falyankixa guursada mimaa malakat wixii ay milkisay caam soo maha maasoo kuma jirto haddana marka takhsiis baa la geliyo min fatayaatikum اlmuؤminaat adoomadiin adoom addoomankiinana ah almuؤminaati marka waصfiga waa kaa nactiga waa kaas almuؤminaati takhsiis waaye kuwii kale addoommada gaalada marka inaan la guursa karin bedelkii isagana aaw walilaahi calى الnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila cumuumka xaggee uga jiraa walilaahi calى الnaasi xiju اlbeyti annaas ilaahay dadkao dhan buu ku leeyahay markaas haddana man istaطaaca yuu dushiisa uu ku leeyahay man qofkii waa bedel waa annaasaa laga bedelay mantan bedel اlbacdi min اlkuli bedelka uu sheegayana waa bedel اlbacdi min اlkuli midka ah wax takhsiisiyo ayb xaaladii waman yaqtul mumina mutacamida waman yaqtul qofkii mantan waa shardiya soo maa cumuumay keenaysa qofkii qof mumina dilo mutacamidan xaal uu qasdahay isagoo u qasdahay abaalmarintaas dambe kaasa iskale marka waa la takhsiisiyeyo mantii cumuumkeediibaa wabaa waxbaa laga soo reebtayoo kii mutacamidka ahayo kii aan mutacamidka ahaynoo khaطa iyo gefka wax u dilayna waa laga saaray booskaas mukhasiska mutasilku waa kaas mukhasiska munfasilka ahna saddex nooc waaye alxisu wاlcaqlu washarcu xisiga xiska wax waa takhsiisiyaa waa mukhasis munfasiloo aan ku dheganayn jumlada ka baxsan tudamiru kula shayin biamri rabbihaa oo kale shay walba dabayshaasi waa baabi'isay samaawaadka iyo dhulka inaynan baabi'inin waa u jeednaa xiskiibaa wuxuu keenayaa in samaawaadkii iyo dhulkii aysan ku jirin caqliga isaguna marka mukhasis waa noqdaa allaahu khaaliqu kulli shayin allaahu alla khaaliqu kulli shayin shay kastaa ku abuuray waay alle shayga marka maxaa laga bixinaya allaa laga saaraya meesha marka isaga lama abuurin shay marka alle waa soo gelayaa soo maa shay marka uu soo gelaa alle qul ayu shayin akbaru shahaadah qul illaahu shahiidun beynii wa beynakum alle waa shay waaye shay waay alle ayb waxaa laga saarayaa marka shay marka la yidhaha marka waxaa soo gelaya dabcan marka alle waa soo galay laakiin waa laga bixinaya caqliga loo yaa yaa yaa saarayo in isagu aanu isu jeedin caqlan baaba lagu fahmaya maxaa yeele fidrada iyo caqligu waxay keenayaan isagu ashyaadaas la abuuray aanu ku jirin se isagaaba khaaliq ah culamada qaarna waxay yidhahdaan kan oo kale maba ahanba marka horeba yani cumuumka ayaa nisbi aho marka horeba maba ku jirinba yani cumuum alle inuu soo galo loo jeeday maba ahan bay dhahayn kan kale waa sharciga sharciguna waxaa taksiisiya waa midka uu ku dhihi doono kitaabka waxaa lagu taksiisiyaa yani kitaab kitaabka waxaa lagu taksiisiyaa sunno kuwa ku dhihi doonaa miilooyinkiisa aan ka hadli doonno waaye mukhasisaadkuna labadaas nooc ay u qaybsamaan intaasuu marka ka hadli doonaa wabilahi towfiiq wsal lla slam alaa nabiyina mxamed